waxay ku tartiibsan yihiin tartiibtii abwaabtii fiqiga ahayd dee kollayna iyagoo dahaara u horeysa oo markii cibaadaadkeenan ilaahay inagu farad yeelay ina laasimiyey salaadii ugu horeyso salaadana miftaaxeedu uu dahaaro yahay taas baa waxay keentay in marka la eego wixii dee cilmiga taa kuba tacalluqsanaayo axkaama lasoo gudbinayo in tartiibtaa la raaco oo dahaaray u horeysiiyaan oo salaad baa markay qeybaha dahaarada ka baxaan baa salaadii raacdaayo zakaa raacdo si marka hore baana se xadiidkii mucaadiyo ay uba tartiibsanaayeen bal markaa waa tii tartiibtii dahaarada kitaabkeedii weeye marka baabulmiyaahi biyaha oo dee wixii isagu ahaa ama mudahira wax adigu loo isticmaalo xadad koryeelkii loo isticmaalo nijaasolintii dee wixiiba ahaa waa biyihii taas buu baabkeedii iyo umuurihii bal kuba tacalluqsanaa yahay kale laftiga kitaab iyo baab iyo waxyaalahaas oo alfaado iskaba macruufa tacriifaadkoodna ha iska mashhuur yihiin oo waxba uma cinaayoon ina umuurahaasin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi fi lbaxri fii shani lbaxr waa badda isagoo ka hadlaya waayo san shalayba soo sheegnay sheekhu xadiidka axaadiisan dee meelahan uu kusoo naqlinayo qaybo kaba mid ah intii shaahidka ahayd maqsuudka ahayd ayuu ku gaabsadaa wixii dee bal masalan iyadoo dee taasna wixii looga jeeday ee daliilka xukunka ahaa intii ay kuba dhamayd ah umuuro xadiidkii laba socday oo uu xadfaana uu jira haddii aanu saa yeelina kitaabku intan xajmigiisuma leekaadeen aad buu ugaba roonaan lahaa mayntan in leeg buu kuba dhowaan laha labakii buu kuba dhowaan lahaa xadiidkana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa la weydiiyey oo su-aal bay ahaydoo la yidhi qolooyin dee u bixi jiray oo badda mari jiray siyaad taas ayaa waxay dhaha anagu badda ayaanu dee waxa weeyaan adugu aan badda ina narkabulbaxr cibaaradoodii wax yaroo biyo ana waanu qaadanaa oo biyo dee dahaaro iyo cunto iyo cabid iyo wax ugu wada filan ma qaataane waa biyo yaroo kooban baan qaadanaayo biyo haddaanu ku weysaysano waanu haraadaynaa oo waxaanu markaa aanu cabnaanu waayeynaa afa natawada bimaa ilbaxr taas bay ahayd usluubkii waxaad arkaa intan uu dhigtay inta kale xadiidka laba socotay ee dee su-aashii ahayd uu rasuulku kaga jawaabaya lafti ahaan ugaba badnayd rasuulku markaa muxuu yihi wuxuu ku jawaabay huwa ina isagaa la weydiinayo damiirkani markaa baxrigan uu isaguba inoo soo dhigtay ayuu u laabmayaaye baddu addahuuru maauhu waa ka ay daahirkayeen ama ay kay wax dahirayaan biyihiisu alxilu uu xalaalna yahay maytatuhu baktigiisu uu xalaal yahay bal markaa xadiidkii wuxuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii ay iyaga weydiiyeenna ugu jawaabay arrin kaloo ay uga baahan yihiin oo ziyaado ah oo dee cilmi ay u baahan yihiin laakiin su-aashoodii aanay fulansan oo nay damnisan walow meesha munaasaba haba jirtee na waa ku ziyaadiyey oo wuxuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hi waa ka adigu ay daahirkayiin balsan laguma fasir laakiin inay biyahan iyo daahiriyiin kulle malaa ishkaaliya sidaasoo kale ma jirin waxaa la weydiiyey xadadkii inay ka kor yeelayaan oo ay bal masalan ku weysaysan karaan sidaa daraaddeed baaba markaa macno uu yahay halkan waxaa la weydiinaya laftigana aan kuba fasirayna dahuurku waa bimacna almudahir badu waa daahirba iyaguna waysaday weydiinayeen oo ma ku weysaysan karnaayo xadadkii markaa managa kor yeelayaa weeye haddaba rasuulku markaa muxuu hi wadahuur macnaa iyo mudahir wey waa ka dee sidiisa waa u daahire uu dahirayo wax dahirayo ma ahu biyihiisa oo biyihiisi markaa waa lagu weysaysanayaa waa lagu maydhanayaa de haddii nijaas kale oo badan ama maro kuba sugnaydna waa zawlinayaayo iyadana taasna waa loo isticmaalaya oo biyihiisi markaa taas wey taasi waa intii iyaga jawaabtooda ahayd oo bal markaa mayaa su-aashii ay weydiiyeen kuba tacalluqsanayd dee xukunka meesha inooguba suganna jaanibkaas waa cad yahay oo biyaha baddu inay daahir yihiin waxna dahirayaan waana waxay ummaddu kuba ijmaaceen oo khilaaf yar oo kooban oo bacd asaxaaba yaan lagu weysaysan iyo waxyaalo oo umuuro kalena ay kuba cileeyeen naskan maanta sariixa ayaa jiro hadalkaas kollay dee kalam buu ahaa maanta naskani caaridayo oo iyada meeshii itifaaq baa jira taas bal markaa wixii loo isticmaalaba taas wey maanta muluuxadan uu leeyahay khalqigii abuurka liina lama odhanayo waa biyo dhadhankooda ay isbedeleen oo biyana markaa awsaaftiisa mid kamida ay isbedelaan dahaaro may garijintaa lama odhanayo waaba abuurkiisi iyo khalqigiisiyo iyada bal markaa biyaha badu si ay yihiin bay daahirna u yihiin mudahirna u yihiin oo markaa xadiiskii alxilu maytatun maytadiisina ay xalaashahay oo wixii isaga loo nisbeynaye maytadiisii ah waa isaga maytadiisii marka waa xayawaankii isaga ku noolaa weeye dhexdiis laftiganimo keenayo haddii xayawaan kale intuu dhex galo uu ku qarqoomu ku baktiyo kaasi kuma jirto ee waa wixii isaga ku noolaa ee xayawaan ahaaye isaga un kuba noolaa taasi haddii uu baktiyo isaguna baktiga uma baahna zakaadka kii sharciga ahaayo lamid maaha waxaan gawrac la-aan adigu dhintay amase dee gawrici sharcigeed aan la gawracin ee marka hore isagoo xalaalo baktiga noqonaye maytadiisna xalaal weeye xadiiskuna de waxa wey uu faa'iideynaya guud ahaanba wixii badda ku nool laakiin badda un kuba nool eeun iyadoon waxba laga soo reebin in waxa weeyaan maytadaasi ay xalaal noqonayso wale bacd alculamaa halkan waxay baxsiyaan taasi waa markaa de wuxuu iskaba dhinto aafo samaawiya uba dhinto badoo ka caaridaya umuurahaasi haddii waxyaalahan imaka la leyde mulawisaadka ee badda wasakaynaya ee sunta ah wixii ay kuba baktiyaan iyadoon la eegin jaanikan kale ah in waxa badu xalaal yahay oo dee maytadiisa ay xalaal tahay darar kalaa jira oo waa suntan uu kuba dhintay oo hadhow dadkii dhibaato u keenaysay kuba sumoobayaano markaa taas waxaa loo manceeya jaanibka dararka kaba ratimaya oo waa waxaan markaan de haddii ay de taasi ay timaado laakiin wixii markaa taasna waa jaanib darar ayaa taxriimkii keentay oo wixii dee darar keenaya lakin wixii aan ta ahayn maytadiisu xalaal weyse bal taasi labada arrimood waatay nooguba sugan arrinta kale meesha jirtaan waxay ruuxii dee muftiga ahaa ama cid su-aal la weydiinaya wixii la weydiiyey marka uu kaba jawaabo haddii wax kaloo u arko ruuxan saa'ilkii inuu uba baahan yahay cilmi ka maqanna ay tahay ugu ziyaadiyo taasi waxa weeye waa iyadna shay fiican oo wanaagsan oo waata xadiidka inoogu sugan oo biyaha weysadiisaa la weydiiye wixii ku dhex dhintay ee isaga wixii ku dhex noolaayana waa kan u raaciye rasuulku waana waxay u baahan yihin iyaguba istiyaad bay u baxayeenba dadkani waa dad waxay ahaayeen kalluunsadaya oo waxyaalaha iyagu balsaydkaa badda ujeeda taasna iyagu kaba shaqaysanayana waa shay had iyo goor cilmi ay uba baahan yihin oo iyaga kaba maqnaa bay ahayd su-aashood miaanu dhiminsado markaa ruuxu taas waa shay mustaxsan aydhan xadiidkana iyagoo culimadu kaba qaadanaya akrajahu xadiidka waxaa soo saaray alarbacati kulleyna bal xadiidka maqsuudka wixiise daahirka ee dhow dhow man kuba kaabtoomayna haddii dee niqaasha iyo waxyaalahaas inta dee aada loo yar markaa shuraaxdina loo tatabuco kalaamku iskaba dheeraanaya wakti saasuna maba haysano khaasatan subaxa dabadiinta aan jilaalka kuba jirno akrajahu waxaa soo saaray alarbacatu afartii afartana shalayta waa kii inoo soo sheegay cidda ugaba jeedo waa abi daud iyo tirmidi iyo nasa iyo ibnu maaja wabnu abi shayba imaamka ina abi shayba la yidhaahna waa soo saaray waa imaam aada u mashhuur aho dabaqadii xaafimedin axmed ibnu xambal iyo cali ibnu madini iyo dabaqadoodii ah xagda ahaan iyo cilmi ahaanna waa dee dabaqadoodii dee kutub aada u waaweyn oo muhiimana waa lahaayo dee uu kaba mid yahay kitaab maanta madbuuca almusanaf magacaa kuba shuhroobay magaciisa cabdillah ibnu maxamed baa la yidhaahaa abishaybaahna waa awowgood waana qoys kolley wada ahlu cilmi ahaa marka la eego ninka loo xaafido cusmaan ibnu abi shayba la yidhaha walaalayiin baa jiro isna xaafid aha sidiisoo kale adugu nin qaasib la yidhaha iyaga martabadooda lahayn baa jiro walaala ahaayeen nin uu isagu dhalay ninkani ibrahim la odhanayo nin kaloo ka kala dhalay iyaguna xufaad ahaa way jireen oo waa qoys adigu ahlu cilmi bay ahaayeen oo abood maxamed baa la yidhaha awowgood oo ibrahim ibn cusmaan la odhanaya magacan lahaa abishayba qaadi wasidka ahaa kolley nin aada u daciifana oo isaga awowgood laakiin magacan bay kuba shooreebeen oo nisbada waa awowgood kunyadiisii oo loo nisbeeye cabdillahi ibni maxamed bukaari iyo muslim iyana dee dadkii wax ka wariyay kaba mid yihin walow muslim aada u badsado magacana uu ku badsado abubakr ibn abi shayba waayo kunyadiisa abubakr buu kuba shuroobay ama bukhaari isaga waxa la arkaa taa inaanu badsan oo kolkol in badan ama dee lagu arka kitaabkiisa cabdillahi ibn maxamed in la yidhaha isaga wax ka warinaya isaga ay yahay walafdu lahu lafdigana aan soo naqalina isagaa leh wasaxaxahu ibnu khuzaymata watirmidiyo waxaana saxiix yeelay oo isna kitaabkiisa kusoo saaray saxiixa ah imaamka shahirka imaamulaimaba lagu idlaaqayey maxamed ibn isxaaq ibn khusayme khusayme waa awogii isna saddex boqol iyo kob iyo tobankii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd oo waa iskuna qarnigii saddexaad oo raggiisii yarbu qarniga afraadba ku lahaa iyo tirmidiyu tirmidi warawaahu maaliku washaaficiyu axmedu maalik iyo shaaficiyo axmedna way wariy adigo xadiidkani waa xadiisa saxiixa aima aada kuwa horeeyo kuwa dambaba leh oo tacaduday oo dee sodomeeyo kaba badani ay saxiix yeeleen waa xadiisa saxiixa macnihiisuna waa xadiidka dee waa ta aan soo sheegnay umuuraha uu kulansanaya saddexa arrimooda وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عnه abihina صxaabibu ahaa beder uxud lagu dilay malik بن sinan qaala wuxuu yihi abا سعيid baa odhanaya sacd بن malik qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina almaabiyu طahuur waa kuwa dee daahiro waxna dahira oo laa yunajisuhu ma nijaasaynayo shay wax oo wax isaga nijaasaynaya ma jiraan waxba ma nijaasaynayaan bal xadiidkana kollay intan waa ka badnaa su-aalana isna waabay kuba sugnaayeenoo rasuulka waxaa la weydiiyey waa xadiid ahlu culimadu uba yaqaanaan xadiidu budaaca ama bi'ru budaaca markood way kasriyaan ba'da ee intooda badanna ba'du damadeeda ayaa lagu dam ayay ku dambiyaan waana ceelun malaa reer beni saacida xaafadahoodii ku dhex yaalay taas weeye ayaa magacan lagu magacaabayay waxay idhaaheen bal markaa dee miyaan ceelka caynkaasa biyihiisa ku weys weysaysaninayo markaasaa weli waxay raaciyeen waa bicrun yulqaa fiihi alxiyad waluxuum lkilaabi wanatan bal waa ceel laguma tuuro xiyad waa jamcu xiyadasno waa haraaqahan dumarku malaa dhiig iyo waxyaalaha uba isticmaalaha iskama mariyeen xaydkoodii iyo ayda hilmahooda iyo waxyaalahan qurunkaasa wasakdan iyo waxa dadkala soo baxayo ceel lagu daadiyo weeyaane miyaan kuba weysaysanaa markaa rasuulku tan buu kuba jawaabay kale xaggana maaha maqsuudku ceelkan ogaan bay waxaan ugu daadin jireen oo dadkii muslimiinta ahe diintooduba ay la timi dahaaro waxa weeyaan iyo nadaafo iyo in biyahood iyo wax kastaba la dhowro taas waxtaasi ka dhacayay mahayn oo bal dee suukhadab yidhaha macaalimu sunan ruux wasan iyaanay taasi kaba dhicin u biyahaas intifaac noloshiisuba ay kuba xidhan tahay waxyaalaha caynkaase wasakayn iyo u kuba tuuree macnuhu wuxuu aha ceelka ayaa meel godan ku yaalayoo waktiyadaa roobabku da-aan waxyaalihii dariiqyada yaaliyo dhulkaase waxyaalaha wasakda ahaa ayaa daadka soo qaadaya markaas baa dee isagii ay kuba dhacayaan taas weeye maha macnuhu in waxa weeye biyahoodii ay taa kuba isticmaalayeen taas oo ruux wasaniyana xataa ibnu aadam dee waxaasi kama dhacayaan wixii u cabayay inuu san kuba sameeyo uu taa iskagaba xumeeyo bal markaa dee biyuhuna biyaha ceel ku jiray ahaayeen oo biyo markaas iska roonun bay ahaayeen abi daa-uud iyo waktigiisa waan arkay buu lahaayo dee wuxuu weydiiyey kii qayimkaa in ceelkan iska bedelay cahdigan horasu ahaayo muu sheegino goisi ilaa lix diraaciya baan u gaadayo lahaayo markay biyuhu kolkol ilaa intan caanada ayay qabanayaan ruuxa u qabanayaan iyo taas bay kuwa lahayn kolkolna waabay kaba yaraanayeen lakin biyo iska yaroon un bay hayn arrintan laakin waxana lagu tuurayadu waa wax u imanaya ka imanaya daadkiiyo waxyaalaha wuxuu kusoo daraye isagao meel dhaadhaca kuba yaala xuduur min alard ee maaha wax loola qasayey maaha marka rasuulku wuxuu ku jawaabay ina almaaa biyuhu dahurun dahuur weeye oo laa yunajisuhu macnaa waa daahir de wax daahiraba oo laa yunajisuhu ma nijaasaynayo oo shay wax nijaasaynaya ma jiraan waxba ma nijaasaynayaan akrajahu halaaatu xadiidkan saddexdii baa soo saaray wasaxaxahu saddexdiina hore waa ti aan shalay usoo aragnay wasaxaxahu waxa saxiix yeelay axmedu axmed marka xadiidkusa inoogu sugan walow axaadiistii marka istaba socotaa sheekuna si fiican buu utartiibiyo axaadiistii dee isku midkaay dee ama xagga macnahaan isu taam yeelaysay ama dee waxa macnahan kani u xambaarsanya macno ka duwan mid kale uu keenayo u baanayd in laysla dee laysu geeyo si xukun markaa halkaa loogaba wada qaato labadoodiiba aan kala soo wada baxayno waa israaciyaay o israacinaya bal qeyd baa inoo soo socda haddana xadiid kaloo muqaayid ee wax taa wax ka duwan macnahan wax ka duwan qayba qaarkood maha dhamaantiiya tilmaamaya inoo soo socda umuuraha markaa marun baan isla wada eegeynaaye laakin xadiidka maxaa inoogu sugan biyuhu inay daahir yihiin mudahirna yihin waayo ta la weydiinayaba waa dahuuriyada bay ahayd ama mudahirnimado waa weysaysi ceelka caynkaasa biyihiisa laguma weysaysto maaha sida kale markaa isticmaalkii looba isticmaalayo biyuhu markaa waa kuwa ilaahay kaba dhigay waxa wax dahiraya si daahirnaba ah isagu ah waxyaalaha kale maayacaadka wuxuu kaga duwan yahay de izaaladan ama idaabadan wax kasta uu tuulinaya taas ba ayaa dee uu kagaba duwan yahay o wax nijaasaynaya isaga waxba ma nijaasaynayaan bal taas horta waa mid kuwa kalena aan aragno waan abi umamata albahiliy radia allahu canhu qaala abi umama saxaabigaas day bnu cajilaan baa la yidhaahaa oo kalley asxaabta raggii u geeri dambeeyey wadanka shaam la yidhaha ama bilaada shaam ayuu kaba mid yahay kuyadiisa buu aad looguba yaqaanaa bal magaciisaasi waa magaca alfardiya saxaabada marka leega suday qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina almaaa biyu biyaha laa yunajisuhu ma nijaasaynayo shay-un wax ma nijaasaynayaan oo wax nijaasaynaya ma jiraan waxba ma nijaasaynayaan bal taasi waa xadiidkii hore budaaca ama bicu budaaca xadiidkaa loo yaqaano waa sidii nooguma sugnayd ilaa maa wixii un mooye halaba haalib noqda calaa riixihi urtiisa u haalib noqda wadacmihi dhadhankiisa kaba haalib noqda oo ujeeddadu urtiisii biyo ay lahaayeen bedela oo ur kale oon dee oo ay meesha kuba timaado waxaan dhex galay ee nijaasta ugaba timi wa dacmihi dhadhankiisii oo dhadhankii biyuba uu isbedelo iyo walownihi midabkiisii wixii kaba qaalib noqdo un mooyeen oo wixii joojadada qalabadani daahir ka noqda ka markaa kor noqda ee adigu bedela urtiisii ama dhadhankiisii ama midabkiisii waxaan bedelkaasna uga yimi waxaan galay ee dee nijaasta ee kuga yimi kaasun mooyeene wax kale oo nijaasinaya ma jiraan macnuhu haddii ay wax ku dhacaan oo nijaasta ay kuba timaado nijaastaasi ay dooriso awsaaftiisa saddexda ah waliba xadiisku si u yaalo si wax saddexdiiba ama istiisahani u yaalaan ujeeda saddexdiiba ay markaa loo wada baahanya inay wada bedelmaan taas bay tahay laakiin laftiga dambe ee behaqow kaba soo naqlinaya dee aw ay markaa isugu cadfan yihiin oo waa mid ahaan une saddexda waxba shardi maahe adigu awsaaftiisa mid kamid un ay bedelmaan oo nijaasan ku dhacday ay bedesho kaasi waa nijaasoobaya laakiin wixii kale ee iyadu waxa weeyaan nijaasbaha kuba dhacde an awsaaftiisa mid kamida bedelin biyihii m kama kaxaynayaan dahuuriyadiisi kama kaxaynayaan bal xadiisku tufaaidaya waa taas akraja markaa waa maca ziyaadadan inta hore inalma dahuru laa yunajisu shay waaba dee macnaha ahaan waata xadiis kale ugaba sugan akraja waxaa soo saaray xadiiska ibnu maaja imaamka shahirka ibnu maaja wadacafahu waxaa daciifiyey abu xaatimin imaamka isna aada u macruufka ahaa ee aimmadii sarxiga iyo tacdiilka raggoodii dee markaas dabaqadii sare ahaa maxamed ibnu idriis ayaa lagu magacaaba waana reer magaalo rayi la odhanayo dee isaga iyo nin kaleo qarinkiisa abuzarca la odhanaya ay ka wada yimaadeen oo ssata wadanka la idhaha kolle waa jidaasay kuba taala mima waraa nahar taas baa loo nisbeeyaa laakiin zadan waxay ka timi arraziun waa xagga marka laga taqyiir nisbadani keentay waa rayi ma iyada waliba ra'yi mahan maaha waraa nahri waaba xafle wadankan eraanba waya ra'yi rayi halkii ay kuba taalay sida dee marwaba marwazi qolooyinka badan ee loo nisbeeyo magaalada marwa zadan waa wax kaba yimi un nisbada taqyiirkeeda marka abu xaatim baa daciifiyey adigu waxaa la daciifiyey waxa weeyaan waa ziyaadadan ah ila ma galaba calaa riixihi wa dacmihi wa lawnih waana ziyaado daciifo culamaa ulxadiis guud ahaan ay isku waafaqsan yihiin ziyaadadan ziyaado daciifa inay tahay waxaanay kuba sugan nin rishdiin ibnu sacdi la idhaah ayaa kuba sugan waa nin adugu dacfigiisa ay isku raacsan yihin kolley waana xagga xifdi xumo iyo jaabadi la-aan wax ogaba yimi taas bay ahayd oo dacfigiisa ay iskuba wada raacsan yihiin nin labaad baa jiro ama xataa magacan wax le rishtin nin la idhahdo kutubta kuba sugan oo siqii maba jiro laba nin baa jiro kan iyo nin kaloo rishtin ibnu qurayb la idhaha labadooduba waa daciif oo magaceenkana nin siqii meesha ma jiro waana laba nin une haddaba rishtinna nin saalixa bu ahaayeen laakiin dadkaas saalax salaaxaad iyo dee cinaayo umay lahayn inay had iyo goor cashar wixii ay darsi ay barteen ku laablaabmaan oy aqriyaan oy xifdiyaan oo marka ay hagaag uga sugaan taasoo cibaadada ay kuba shuqlo yihin oo markaas iyaga awhaan badan riwaayaadkooda u dhacayay kolkol salaamato sadri baa jirto oo ruuxii iyagoo ruuxii waxu sheegaba ay kaba aqbalayeen iyadoon ruuxani bal inuu ehel u yahay riwaayo iyo in kalaan iskaba hodsano markaa taasay kolkol in badan oo dadkaas salaxada ay kuba imaanaysa waa ninka naftiisa ayaa waxa uu soo naqliya sulasalaam waa cibaarada laakiin nusada arkay dhacday abaa yuusuf ayuu kaba soo naqliyey inuu yihi de nin saalixa bu ahaaye darakatu kaflatu saalixiin adigu waa hadal aadiya laakiin waa khada un ama taxriif waxaa dhacay horta haddii ay dee dabacaadka kitaabka ay isku wada mid yihin ama yuusuf nin la idhaha halkan qoladan kaba mida qolooyinkan wararka lagaba soo naqliya ama sharxiya tacdiil maba jire sawaabka cibaarada wuxuu aha haddii ciddii nasbulsalaam haysata markuu halkan soo naqlinaya waa ibnu yunus oo nin dee muarikii masar ba ahaa ninkaas weeye ayaa kalaamka laha abaa yuusuf baa dhacay horta waa dabcadan anigu hayay marka ma garan karo inay dee dabcaadka ay isku wada mid yihiin ama dabcaadku way kala duwan yihiin de waa ibnu yunus oo nin muarikii masar ahaa lagaga dambeeyey markay noqoto ragga masar ayaa kalaamka lahaa ee abaa yuusuf ma aha abaa yuusuf alqaadi isago halkan xalaaqa lama lahan bal ninkaas ay kuma sugan oo ziyadada horta waa daciif laakiin maxaa bal weli bahaqiyi bahaqina waxaa usugnaaday waa imaam isna shahiiro axmed ibn xusein ayaa la yidhaaha oo kolley afar boqol iyo sideed iyo kontonkii bay dhimashadiisa kole waa nin aada u mashhuuroon tacriif uma baahnayn kutub madbuuc oo aad imaka waxoogaa yama badan buu leya waliba kutub aad u qayimo habsara ayuu alifayo kitaabkan uu riwaayadan ku leeyeyna waaba dee kitaabkiisuna asunan alkubraayo aimadu ay kuba tiriyaan kutubta islaamka kuwa ugu ahamsan inuu kaba mid yahay oo tarjamada ibnu xasmi baa siyar calaam nubala dahabi kuba soo naqliya isagoo imaamkii cizudiin ibnu cabdisalaam kaba soo naqlinayay kutubta islaamka kumaan arag laba kitaab wax lamida ayuu dhahaayo waa muqniga ibnu qudaama waa kitaabka fiqiga ah ibnu qudaama ee fiqiga muqaarinka iyo ibn xismi kitaabkiisa almuxalla markaasaa dahabi baa wuxuu raaciyaa isagoo hadalkiisa u rumaynaya ayuu laba kitaabo kale ayuu kuba daraayo waa sunun ilbayhat alkubra iyo tamhiidka ibn cabdilbar oo afartaa kitaabbuu kaba dhiga dee in ninka isagu intuu faqiha nafsi yahay taalacashadooda badiya hadaad u fahmaa inuu yahay walcalimu xaqan oo waay markaa waa kitaab adigu dee kutubtaas ama walow kitaabkii weli dee xasba cilmi aan laga shaqayn oon hagaag dee cinaayo weyn oo laga shaqeeyo la taxaqiijiyo la badiyo aanu helin taas oo dee markaas weliba hadiyi almaa biyuhu dahurun biyuhu waa kuwa wax dahira ilaa an tagayara inuu isbedelo un mooye riixu urtiis aw dacmuhu dhadhamkiisa aw lawnu midabkiisa maxayna u isku bedelo binajaasati najaas تxdث فيه معنaa تقع فيه dhacaysa oo نiجاaس ku dhacday waayo hadduu biyo ay isbedelaan oo طuul اlmukti muddo dheer buu meel kuba jiray taasuu isla bedelay shay daahira oo dhe haysta dee meeluu kuba yaala caleentii dhirtaasee kuba daadinaysaa bedeshay waa shay daahira taasi maha nijaas oo wixii dahuuriyadiisi waa iska caadigii kama tegayo laakiin waxa weya waa nijaas ku dhacday isaga dheehday oo marka taasu isku bedelo oo haddii taas axad awsaafi kuba bedelmaan bal xadiidka markaas inoo faaidinaya ziyadada horta waa daciif intan ziyaadadii guud ahaanba dacfigeedna waa la isku wada waafaqsan yahay laakin ta jirtaa waxa weeye waxaa jira ijmaac min ahli اlcilmi culimadu ay ku ijmacsan yihin madmuunka ziyaadadan oo ama intan istisnaa baan ujeedaa dee xadiidka intiisa kale lagaba soo reebay oo waxa ay tahay guud ahaan in lagu ijmacsan yahay haddii axada awsaafilma ay isbedelo nijaas ku dhacdayna uu isku bedelo inuu isagu noqonayo nijaas noqonayo aan dahuuriyadiis iyo wixii ay meesha kaba baxayaan macnaha ziyaada ahaan marka la eego daliil ahaan ama nas ahaan ma sugna laakiin ijmac ahaan baa xukumkan u yahay ijmacuna e waa daliil adiladii sharciga kaba mid ah ummadii baa taa kuba ijmacsan macnahaas walow dee imaamka ibnu taymiya uu yidhaah ma jiro shay ummaddu ay kuba ijmaacday ijmac la og yahayo aan nas jirin meeshii kolley mustanad baa jire haddii dee markaa aynu garanno iyo aynu aragno iyo haddaynaan aragba kolley wuxun ba mustanad baa jira nas baa jira keenay waxaa ra'yigoodii mideeye dadka ay aragti keliya wada yeesheen ay keenay nastaa mideeyaa jire laakiin waxa weeye haddaanay sugnayn imika sa markaynu eegno daliil ahaan xukum ahaan way sugantaha waa ijmac balsena waa xadiis o xadiiskii hore tan waan ku qaydanaynaa in almaa dahuru laa yunajisuhu shayn muxuu keenayey biyuhu waa dahuur wixii ku dhacayba wax kastoo ku dhacay ma nijaasaynayaan marka xadiiskaasi muxuu keenaya ilaaqaysa hadday biyahaasi ay yihiin biyo bedelmay awsaaftiisa mid kamida ay bedelantay iyo haddaanay bedelminba wixii isaga ku dhacay inaanay nijaasaynin maxaa inoogu yimi oo ijmaacan inoo faa'iideynaya biyuhu haddii ay wax ku dhacaan oo waxaasi ay nijaas ay tahay oo awsaaftiisa mid kelimida ay bedelanto inuu nijaasoobayo bal xadiidkii hore idlaaqaysi horta kani waa inoo qayday qaydkan baana ah oo markaa inalma dahuru laa yunajisu shayn waa ilaa in tagayara aad axadu awsaafi baa meesha imanaysa awsaaftiisa mid kamid inay bedelmaan oo nijaas ku dhacday ay ku bedelmaan mooye haddii taasi ay dhacdo dahuuriyadii way kaba baxaysaa ijmaacan ayaa kaa hore inoo qaydaya bal taasi waa mid oo bal markaa labada xadiid dee waan iskuba qaydanay markaasna culimaduna ay kuba ijmacsan yihiin biyu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen haddii nijaasi kuba dhacdo ay bedelanto awsaaftiisii mid kamid inuu nijaas noqonayo taas wax khilaafo ka taagan ma jiro bal xadiid kale weeyo kii hore isaguna u baahan in lala eego wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi idaa kaana almaau biyu hadday yihiin qulatayna laba quladood ay yihiin laba quladood oo macnaa ay gaadhaan lam yaxmil ma xambaaro ma qarsado weeyo ma xambaarayo alkhabasa nijaas waa iska daafacaya waa iska celinayaayo nijaasi dhexdiisa kuma qarsoonaanayso isaga ayaa de hadday de wixiina uu baabiinaya tirtirayaayo waa adigu iska daafacaya ma aqbalayo oo si laftin lam yanjus ma nijaasoobayo biyahaas kale xadiidkana rasuulka waxaa la weydiiyey bal meelahan dee inay meel yakunuuna bilfalat meel dee banaan oo dhulka kamid ay kuba sugnaan biyahan deme ama kuba sugan yakunu bilfalat aladi taliduhu sibaac bahalaha iyo waxyaalahaas ay ka cabayaan ay kusoo aroorayaan bal kaba waran baa rasuulka la yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh jawaabtiisii baa markaa tanna ahayd oo waa intii de maqsuudkiiba kuwa soo gaabsade biyo hadday laba quladood yihiin qulatayna waa tasniyatu qulatin quladuna asal hore waa aljara ama jalxadaba weeye khaasa ama kuwooda waaweynba taasba weeyaan bal hadday gaadhaan intaas ay gaadhaan lam yaxmil ma xambaarayo alkhabasa xumaan ma xambaarayo ama nijaas ma xambaarayo xambaaridda waa inuu iska daafacayo iska celinayo biyihii nijaastaasi ay dhexdiisii dee nijaas uu xambaarsanyo intay jirtay isagu xambaarsan ya jirahayna dee waxa weeyaan uu iska diidaya ma aqbalayo sia markaa wey waa laftigan kale un baa macnuyo wa fii laftin lam yanjus ma nijaasoobayo bal xadiidkana akrajahu arbacatu bil afarti way soo saareen waصaxiixu ibnu khusaymata imaamka ibnu khusayme ayaa saxiix yeelay walxaakimu xaakimna moxamed ibn cabdillaahi baa isna yidhah la yidhaahaaye waa imaam macruufe waa saxiix yeelo dee kolley in badan aan maqalayn wabnu xibaana ibnu xibaan saddexaadna oo saddexnao dee isku midba mid u sheekaayo ibnu khusayma ugu weyn maxamed ibnu isxaaqo waxaa ku xiga maxamed ibnu xibaan oo saddex boqol iyo dhowr iyo kontonkii dhintay oo isaguna tilmiidkiisii ahaa xaakim baa xagga da ahaan ugu yar oo markaa afar boqol iyo shantii buu dhintay oo isna waa tilmiidkii ibnu xibaan saddexda kitaabna markay tartiibinayaan walow ay itifaaqiye ama sufo wax ku yimi un ay tahay xagga marka la eego rutbada iyo say u kala mudan yihiin sa bay u tartiibiyeen ibnu khusayma ibnu xibaan iyo xaakim waa si da-doodaba ahayd say zaman ahaan u kala horreeyeen laakiin taa may eegeyne madmuunka kutubta la eegayo waxyaalaha shuruudoodu ay tahay waxay iska waafaqday un si markaa iyaga tartiibtii dee wujuudkoodii u ahaa ama cumrigoodii u ahaa ayuunbaaba iska waafaqday kutubtoodu waa say u tartiibsan tahay dee kutubtana saxiix baa lagu wada idlaaqa adigu dee labada kitaab ee ibnu xibaan iyo xaakimna way dhan yihin khaas kitaabka ibnu khusayme waxa laga hayaa rubciina ma aha waa intay cibaadaadka un ilaa xajiya inahaasun baa lagaba haya afar mujalad oo aan waaweyneyn ha lagu madbaceeye laakiin kitaabku lama hayo oo xataa xaafid xajar waktigiisii lama hayno oo lama wada hayno kitaabkiisa isxaaf ulmahara oo uu markaa dee adigu kutubu ku ururinaya adraaftood isaga walow tirada uu kitaabka udhigtay kitaab tobnaadiya buu kuba siyaadiyo sababtu kitaabkan baan ayaa dhiman oon dhamnayn bal marka aimadani way saxiix yeelaan xadiidka horta waa xadiida saxiixa xadiidka lqulataynna waa la yidhaah kolley kalaam badanna xadiidkani waa leeyahay aimo badani horta way tasxiixiyeen oo aimo badan oo ama raggii hore ahaa ama kuwii dambe ahaa ilaa waqtiyadeenan xadiidka waa xadiid ay saxiix yeeleen oo dee mucaasiriinten adma dadkan axmed shaakir iyo albaniya baa kaba mida raggii horena aad bay u badan yihiin qolooyinka tasxiixiyey de qolooyin iyagu bal markaa xadiidkan in ama sanad ahaan idiraab ay yidhaaheen waa jira taas ama shuduud ahaan iyo waxyaala kuba sheegaa jirtay laakiin guud ahaan way kaba jawaabaan barhkood baa iyadu ama mucaarado ka hore oo caaridaya iyo macanhiisan bay leeyihin adiga oo shuduud kuba sheegaya waxyaala xadiiska kale muga keeno kali ibn lqayimna labaatan safxa in ka badan butaadibu sunan kuba leeye bal xadiiska horta in alfaado ziyaado ama saddex quladood ama afartan quladoodna waa aaadi marka waxyaala aan idiraabka lagu soo darayno marka hore daciifiino kuwa meesha laga saaraya lakin iminka intan inoo taala xadiidku waa xadiidka saxiixa aimo badanna way saxiix yeelan xaggan kilaashana xadiidka lafti baan kusoo arooray kilaal hajar meel hajar la odhanayay inay tilxadaheed tahay laakiin siyaadadaas iyada nafteeda nin baa keliya la gooni noqday oo ay yidhahaan waa munkarlxadiis oo iyada maba sugnaa waxay laakiin yidhaahaan iyagu qoladii ku tagtay kilaal hajar ay u dariishadaanba wax iska macruufa yidhaah agtooda la soo qaadi jiray marka rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalam aley habeenkii isriin markuu sidratlmuntaha kaba hadlayay caleemteeda uu kuwa tilmaamay may waxyaalihii dee adiadwaalfiya leh de waxyaali iyada kuba tilmaamay ajaadeeda qaar kamid a inay de kilaal hajar timaarteed adigu kilaal hajar oo bal wax macruuf ay ahayd bay dhaahneen laakiin adigu bal barhkooda iyagu xadeeya ilaa shan qarbad bay noqonaysaa bay dhahan ama dee tacriifkoodii hore shan boqol oo ridool oo dee baqdaadi ha laba idhaho oo wax kuba dhow imaka shaarixan anugu aan haye ilaa laba boqol oo kilo haddii dee kiilo ahaan loo xisaabiyo malaa haddii litir ahaan lagu xisaabiya boqol iyo toddobaatanaye litir kuba dhawaanaya taas bay idhahan de xagga kale markay eegayaanna kutubta fiqiga keyrkoodba ay markaas eegayaan ade iyagoo xag masaaxa ahaan ay u eegaan oo diraac iyo rubc duur iyo cardi iyo cumqi ah taas bay idhahan xaasilka horta bal xadiidka muxuu inoo faa'iideynaya inaga say nakusaynaysaa taas weeyaane biyuhu markay laba quladood hadday gaadhaan nijaastii uu isma nija nijaas ku dhacday ma nijaasaynayso iyada taas xadiidkii ama ijmaacii horeynu haysanay ee ahaa biyihii hadday nijaasi ku dhacday nijaastaasi bedesho waa bedelmaya kana laftiisa jaanibka wixii intan gaadheen nijaasi ku dhacday nijaasi ay bedeshay xukumka ijmaacaas baa leh in balo iyada labadii quladood hadday nijaasi ku dhacdo ama biyihii kaba badnaa biyihii badnaa oy nijaastaasi dooriso lama odhanayo lam yanjuso xadiidkan taa looguma camal falaye waa nijaasoobayaan oo taasi waa midoo kii horaan haysanayna taasaa wixii kaba badan bal waxa weeyaan markaa meeshii jirta haddii biyi ay laba ka badan yihiin de waxa weeyaan laba quladood ama ay de biyaha badan yihin nijaasti ay ku dhacday aanay bedelin xadiidkan waaba kan oo ama dee kii kalena iskuma diidana almaa dahuru laa yunajisuhu shay isla mid bay taa jaanibkaa noqonayaanoo nijaasti way iska daafacayaanoo nijaasti kuma dhex qarsoomayso isaga biyaha ka awood badano markaa ma nijaasoobayaan taasna labada xadiid wax ishkaaliya ma jirto halkaas meesha waxay imanaysaa biyihi hadday laba waa manduuqa xadiidka intaas mafhuumkii waliba waa mafhuum mukhaala la far hadday biyuhu laba quladood ka yar yihiin maxaa xukunku noqonaya ee mafhuumka ayaa ah nijaaskii inuu qabsanayo nijaaskii uu xambaarayo u qaadayo ama haddii lam yankisilila uu ku nijaasoobayo iyadoon la egin tagayur aan la egin isbedel aan la egin marka haddii da ay yar yihiin oo tagayur yimaado taasna hadaf kama taagna wax ee meesha imanayso wax kaloon laba jamcinoo imanaysaa ma jirta iyaguna way nijaasoobeen ee meesha ishkaaliyada waxa weeye ay aimadna kuba kala tagsan yihin xadiiska barhkoodna ay shuduuda uga arkeen iyo waxyaalo hadday biyuhu laba qoladood ka yar yihiin nijaasna ay ku dhacdo nijaastaasna aanay bedelin mafhuumku wuxuu keenayaa mafhuumka mukhaalafo inay biyahaasi nijaas noqonayaan in kaa hore alma-u dahuru laa yunajisu shayna muxuu keenayey inaanay nijaas noqonayn waa intan weeye imaka halkay ishkaaliyadu jirto bal markaa taas wey marka waxa ay tahay dee aimadii qolooyinkaas saxiix yeelay oo dad aada u badan ah waxa weeyaan waxay ku tegeen un iyagoo tan horreysiiyey oo kaa cumuumkiisii mafhuumkan waxa kaba imanaya ama idlaaqiisii kuba cumuumkiisii ku qay ku khaas yeelay oo waxay ka dhigeen markaa biyaha yar ee nijaasi ku dhacday inkastaba yaana isbedelayna inay nijaasoobayaan qolooyina waxay kuba tegeen dee kaas bayse dee maalikiyad iyo iyagu taas oo iyada xaggan labada qoladood dee kolley shaafici iyo keliya un maahe axmed iyana way qabaan iyagu taasba walow riwaayo labaad uu leeyahay way qabaan ayma kalo isxaaqiya qayrkoodna way qabaan iyo jamaaca min ahlilxadiis kaba mid ah bal marka waxaana ay tahay arrinta ishkaaliyada jirta kaasi waa cumuum kana waxa weya waa mafhuum mukhaalafaat mafhuumkani masa miyuu qeyd yeeli karaayo ma lagu qeyday ama lagu ma lagu taksiisinaya cumuumkaas mise laguma taksiina marka ciddi iyago kuba tagtay usuul ahaan in mafhuumkani uu keenayo taksiis uu keenayo ee kan bay markaa kii cumuumkiisii way qeydeeno markaa biyihii yaraa waa suuraday kuba kulmayaane mucaaradada ay u imanayo ay de u imanaya iska horimaatinku uu jire biyihii yaraa inay nijaasoobayaan qoloyinka aan mafhuumka caynkaasa wax ku taksiisina ee arrintooda waxa weeye biyihii guud ahaan wixii doorayey ayuba ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen adigu bedelayo weeye taas bal arrintu intaas weeye halkan bal mar xadiiskuna laakin waa xadiiu صaxiixa macnaha uu dee manduuq ahaan inoo xambaarsanyna waa macnahaas macnaha u mafhuum ahaan labada xadiis aynu hayno alma dahur la yunajisu iyo kana mid kastana ziyaadadan alaa ma galaba macnaheeda ay culimadu kuba ijmaacsan yihin ayaa wixii dee tagiir ah qaydaysa waa wixii aan tagiir ahayn ayay markaa kalaamkani kaba imanaya akrajahu arbacatu wasaxahu ibnu khuzaymata walxaakim ibnu xibaan bal markaa kol hadii adigu taasi ay jirto arrintu ay markaa taa tahay xadiiskuna uu taa kuba yimi saamilka adigu khilaafkuu kaba yimina waa xagga mafhuumkaasi iyo cumuumka keebaa la horreysiinayaa bal marka waxa weeye kolley ixtiyaadku dee waaba ay tahay ruuxa haddii dee wixii i yaraayee nijaasa ay kuba dhacday iyadoo imaka meeshiina daliil jiro arrintu ay tahayna labadooda keebaa la horreysiinaya bal xataa dee haddii aynu doorano inaanu asal ahaan waxaan almaa-u dahuurno cumuumkaa la qaalib yeelo haddana ixtiyaadkii iyo khuruujki min alkhilaaf dee wa kolley waa wax muhima oo aimaduna markay madraga uu waxaan khilaafkani madragiisu uu xoog leeyahay ujeedada halkan wax laga qaatay khilaafka wuxuu ku salaysan yahay anu ahayn khilaaf lagu tiriyo dee iska qowl zalla ama shaab lagu tiriye uliye leeyahay uu sanad leeyahay marka had iyo goor culimadu kul madahab way ictibaariyaan alkhuruuj min dalika alkhilaaf ama ixtiyaar dee dawaabidun bay u yeelaan aimadu kutubtoodan alqawaacid alfiqiya keyrkoodba ay kagaba hadlaaneen bal markaa waxaan leenahay xagga ixtiyaadkii ayaa dee isaga imanaya taas way qolooyinkina haddii dee tawdex aragtahay kolley masalo halkan yar carbinaya la arkay imaka weli inaanayna hor ol oo dee horena loogaba fadhiisto oo marka hay-adka kibaar culamaa sacuudiya majmuc alfiqhi oo karaabidada raacsan labadaba oo kaba soo naqlinayo ah biyahan majaarida waa biyahan bilaacadahan iyo waxaan nijaaska iyo waxyaalahaasi xambaarsan tahay haddii dee la tanqiyayo wixii waxa wey khibradan imaka la yeeshay iyo aqoontan la yeeshay wixii wixii xumidii ahaa oo dhan laga soo saaro biyaa sidoodii lagu soo celiyo nadaafadoodii iyo naqaawadoodii wixii tagyiire kuba yimi awsaafteedii o dhan lagaba saaro sidoodii biyahaasi maxay noqonayaan dahuriyadii ma kusoo laabayaano biyo daahir oo la isticmaalo wax kastoo loo isticmaala mat waa xidhi karta dee bilaada qaarkood inay loo isticmaalo ama horta saqi iyo waxyaala looba isticmaalo waana masalo la baxsiyey oo kale oo la baxsiyey ee ay tahayna waxyaala ay yidhaaheen waa laga faaidaysan karaa bal marka wuxuu kusoo noqonaya halkan hay-ata kibaar alculamaa inay qaraar taas sooba saareen markay eegeen kubaradaas arrintan ku khaas kaliya wixii ay sheegeen de khaasatan markay masale fiqiya ay tahi laakiin cid kale ama aqoon kale ay u baahan tahay horta dee aqoon dadkii kale aqoonta kale lahaa ee waxyaalahan aqoonta ulaa markay caddeeyaan suuradeeda ninka fiqihii ka hadli karaaye isagoon wixii anuba caddayn inuu kaba jawaabo maahayna waa dadka ahal ikhtisaas waayo wixii horta la weydiiyey ay suureeyaan iyaguna markaa inay xukunka sharciga sheegaan maaha waa inay sida ay tahay inu sheegaan qoladii kale dee aqoontan sharciga lahaydna ay markaa caddeeyaan waxay leeyihin markan qoladaa eegnay waxaa majliskaas waa hay-atu kibaar culamaa iyagu ra'yigoodu ahaa inay daahir yihiin kol haddii tanqiya kaamil ah waxa weyaan lagu tanqeeyo abuurkoodii hore dib ay ugu laabmaan oo ay ugu noqonayaan oo aan kol haddaan tagayur lagu arkaya talaan jirin markaasaa daraaddeed ee shurbigeedi waa banaan yahay dahaaradii markaas way banaanaysaa oo umuurahaas oo kale wala ay leeyihin waxa rood in xagga cabideeda laga maarmo oo dee sad iyo waxyaalaha loo isticmaalo dee ina meeshii istiqdaar kale ayaa jira waa taas kalaynayn waan arkay meeshan qaraarka uu kuga sugay oo de marka madbacaysay hay marka lajna daa'ima fataawaheeda ay madbaceeyeen markaa saa fiican lagaba madbaceeyey hayo kolley galabka shanaad iyo baan filayaayo adigu saddex nin baana kolley ahaa qaraarkan lahaa waa sheekh raximah llahu tacala ibn baas iyo nin kale mooyaan filayana isnayn u dhintay cabdirazaq cafif la odhanaya naayibkiisa in cabdallah qadiyan ayay ahayd oo adigu qoomkan ra'yiga soo saaray laakiin majmaca fiq lislaami buu isaguna arrintan kaba hadlay eegay iyaguna kollay tan oo kale way kuma tegeen intay sheegaan duruqda ay marayso marka waxaan la tanqiyeynayo la saaf yeelaya qaraarkoodu tan buu ahaa iyagana tan laakin waxa kale ujaadnadar aan halkan soo naqlin baa jirto isaguna majlisku sheekani kaba mid ahaa waayo laba majlis baa jira ama laba majmaco midna raabidadu raacsan yahay midna muctamar islaam buu raacsan yahay kan uu kasoo naqlinayana labadaba qaraaraadkooda kitaabka uu kuma soo naqliyahay isaguna kamid bu ahay lakin laba sheekh baa midna mutawaqif ah saalix ibn fawzan oo kale kolley bakri abi zaydna wajadnadar dee la madbacaysan qaraaraadkiiba imika kitaab gaara laguma madbaceeye ayaa jirtu leeyahay haddii xataa wixii la idhaha wuu nadiifoobay waa daahiroobay cilo kalea jirto waa istikfaaf iyo istiqdaar iyo cilo labaad baa jirto de waxyaalaha xanuunada uu xambaari karo ee in abdaabtii la dhawraana laazim bay tahay sida diimaha loo dhawrayo o kale la dhawraa bal marka haddii aan idhahno jaanibkan kale wixii awsaaftiisii way hagaagtay oo dahaaradiisii way soo noqotay dee jaanibkan kale ayaa in loo ihtimaamo haddii xataa la idhaha xanuun iyo makaroon ma jirana waxa meeshii imanaysa in la idhaha istikbaas nafti wixii la ogaa inay saxaro iyo waxyaa laga soo dhex saaray de dadkii way adagtay in la ay cabaan oo jaanibka istikbaaskaas jiro dee jaanibkaasna kulle waa jaanib so kaba cabiro adigu laba safaada qaato way wajhad nadarka way raaciyeen bal adigu waa masale jirto haddii loo baahdo kolley jawaabteedii ama majaamico qolooyinkii egay jawaabtooda ay taa tahay can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yihi laa yaktasil iyaanu maydhan axadukum axadkiin fi lmaai biyo a daa'imi fadhiya biyo daa'ima weeyo jooga walxaal huwa junubun wuu janaabeysan yahay akrajahu muslim lafdigaa muslim baa wariyey walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday oo uu bukhaari wariyey laa yabuulanna yaanu kaajin axadukum axadkiin aanu ku kaajin filmaai biyo addaa'imi daa'ima waa biyihii fadhiyey ee aan dhaqaaq ahayn aladi laa yajri waa tafsiir daa'ima aladi biyaha sababo maaas oo laa yajri aan socon ahayn uma bacdigeed yaktasilu fiihi huwa yaktasilu fiihi waa siyaalaha ay ceraabeed mid kamide uu markaa dabadeed uu haddana ku maydho oo uu isagoo biyihii uu kuba kaajay dib uuguba maydho walimuslimin muslim waxa usugnaaday minhu oo uma yaktasilu fiihi ayaa waay uma yaktasilu minhu uu isagii biyaha xaggii kaba maydho oo fiihdi waxaadi keenaysa ee inuu iska dhex galo ku dhex maydhe laftiga minhu xataa qaadashadii biyaha wax laga qaadanayey ee la isticmaalayay yaanu ku dhex jooginbe t dhex jooginbe taas bay keenaysaaba wali abi daud abi daud waxa usugnaaday walaa yaktasil oo markaa maxay noqon laa yabuulana axadukum waayo san horeba usoo sheegnay markay riwaayaad ay jiraan oo kale riwaayaadkii wuxuu dee si aan kitaabkii xajmigiisa uba weynaan aad bu usoo talkiisiyayo intii maqsuudkeed buu riwaayadii kale kaba soo qaata ee ziyaadadu ay kuba sugnayd marka abi daawud muxuu yihi laa yabuulana axadukum de intii kalena way wada wariyeen halkaas uma yaktasilu fiiha ama minhu muslim iyo bukhaari ay riwaayadoodu ahayd walaa yaktasil macnuhuna isbedel baa kuwa suganaya yaanu ku maydhin nahyi labaad weeye laa yabuulana axadukum fi lma walaa yaktasil yaanu maydhanno fiihi ay fi lmaai daa'imi min aljanaabati janaabo yaanu kaba maydhan xadiidka alfaadisi sheekhu waa inoo dhameeyey kolley saddex macnona waa meeshii inooguba sugan tahay macnaha hore waxa weeye nahyin layskaba nahiyayo biyihii aan soconayn in lagu maydho oo ruuxu uu kuba maydho oo uu janaabo kagaba maydho taas waa biyo aan soconayn intuu dhex galo uu kuba maydho horta iyada guud ahaan culimaduna waxay isku waafaqsan yihin oo biyahana sheegaya biyihii mustabxarka biyo dee ama weyn oo fara badan oo meel ku jira kuwaasi maqsuud maaha oo ruuxu hadduu dee dhex galo baddaa dhex gala ama balli weyn ama biyo weyn oo mustabxara uu dhex galo biitifaaq culamaa kii maqsuudka ahaaye imaka halkan loo jeeday kaasi ma aha ee waa biyihii aan xaddaa gaadhsiisnayn bal markaa biyihii fadhiyey in lagu madho biyuhu hadday soconayaanna dee kolley dafacaadkan hadday kii hore wax gaadheen intii hore intan dambe ayaana ka qaalib noqonaysa ama waxaan dambe maraya waa wax iska nadiifaho iyagu waxyaalaha halkan cilada ama hala yidhaho waa cilata najaasa ama biyihii baa mustacmal noqonayo biyo dee xadas rafcintii loo isticmaalay dib looma isticmaali karo dahaaro kaliya waxyaa looma isticmaali karo xaggaasay kaba iman ama waaba dadkii istiqdaar baa meeshi jira wixii lagu cileeyeyba biyihii soconayey dee ma noqonayso ciladii lagama helayo ciladii lagama helayo ee waa biyihii joogtaa isagoo horta ruuxu janaabisan yahay biyo daa'imaynu kuba maydhaa taasi waa qayb nahyi kalaa meeshii jiro ruuxu inuu biyaha daa'imka ee joogta dee fadhiya uu ku kaajo dee kollayna shareecaduna way noo diiday mawaarid almiya ma iyo halkaa lagu soo arooriyay bal meeshii dadku wixii dadka dhibi ay uguba sameyd hadda meeshay hadsanayeen ee dariiqyadoodii iyo in xajadan laguba sameeye bal waxa weeye in biyaha lagu kaajo daa'imka ah aan soconahayn laakiin riwaayadaa hore ee marka la eega muslim iyo bukhaari iyo de waa nahyigii wuxuu keenayeyba dee intuu ku kaajo uu kuba maydho oo waxa arrinta loogu diidaya isagoo ku kaajay haddana inuu kuba maydho taas uma yaktasil fi laakin ta abi daud gooni bay u saareysaayo kaadidina gaar bay kaba dhigtay oo in laguba kaajo guud ahaan marka waa nahyi caama yaa lagu kaajo masal ahaan weya biyaha daa'imka ayuu noqonaya in ta kalena walaa yaktasil fihi min aljanaaba waxay waafaqsan tahay laa yaktasilu axadukum fi lmaai daim riwaayadaa hore ayay waafaqsan tahay o iyadna waa nahyi gaara bal marka haddaan eegno riwaayadna abi daud markaan riwaayadka ugeyno saddex nahyi baa meeshaan haysana mid kasta goonidiisa nahyi u yahay waayo riwaayada laa yabulana axadukum filmaidaalmi uma yaktasilu fihi waxaa dee nahyigiisi wuxuu marka uu ruuxu kuba maydhanayo ayaa nahyigii khaas uu kuba noqonaya arrintii nahyigii noqon lakin riwaayada abi daud ba waxay noo faa'idaynaysaa dee inaan sharcigeena inoo diidayo laynaga nahayayo horta ruuxu inuu biyo jo daa'ima ama aan soconayn uu ku kaaso waa nahyi gaara mid biyahaas waxa weeye iyada bal markaas daa'imka ah ee joogtada ah iyada iyada nafteeda in lagu dee waxa weya maydho oo ruuxuu janaabo kaga maydha taas iyadna way faa'iideynaysaaba oo macnaa bawlkii gaar ahaan iyo de iktisaalkii oo isna gooniya waa riwaayada abidaad waayo riwaayada labada kale waa jamcin laysu geeyo oo inta lagu kaajo laguna maydho ayay faa'ideynaysaa lakin riwaayada abidaud baa macnaha inoo soo kordhisayo macnaha waxa weeyaan in lagu kaajaana mamnuuc weeye in lagu maydha oo janaabo lagua maydhaana taasi mamnuuc weeye bal markaa de xagga maydhashadana waxay imanaysaa xataa yaan dee ruuxani xadaskan isku kor yeelaya ina xadas najaaseed maaha ee yani laba odhanin wixii way najaasoobeen be laakiin istiqdaar baa meeshii iman istiqdaar baa iman inuu dadkii dee bal masalan inuu dee biyihiiba ay xataa haddii deetan biyi aanay badnaynba isbabedelaan baa iman haddii aan isbedelina dadka naftiisii dee istiqdaar ama meeshu keena dadki inay karhaan wixii nacaan dee ay diidaan baaba meesha iman oo dadkii uu halkaa kaga hor joogsado intifaaci laguma intifaaci laha bal marka adigu waxa weya shareecadii waxay noo diidaysaa in dee taas kaadidi waa wax mamnuuca waxaan banaanayn lagu kaajo waxaa dadkiiba ku intifaacayaan noloshooda ay kuba xidhan tahay in de waxa weya janaabo lagaba maydho bal laftigan minhuna xataa wuxuu keenayey dee qaadashadiisoo kale in lagaba qaato walow dee riwaayadaa fihi in lagu fasira ay haboon tahay o xataa abi hurayra oo xadiidkan wariyey mar la weydiiyey bal oo layihi see buu yeelaya yatanaawaluhu tanaawula lafti saasaa saxiixa kuba sugan ma dhex gelayo ma dhex joogsanaye ha ka dardarsado oo ha ka qaato dee taasi dhib ma laho markaa dhibaato ma keenayso walow laftigan minhu ay macnahaas xataa de ay ka yar hor iman lahayd lakin kun kalaan kuba fasiranaynaaye bal markaa waxa weeyaan xaasilku biyaha daa'imka in lagu maydho oo janaabada laga maydha wax dee markaa nahyi baa yimi nahyigana haddaan asalkiisi eegno dee taxriim buu keenaya marka haddii waxa weeyaan meeshii biyihii hadal baaba jiro dee culimadii biyihii dahaaro ama loo isticmaalay mustacmal miyay noqonayaan oo biyaha miya waa mustacmale dahaaro dambe ma gerayaan mise ma gerayaan taasi waaba dee kalaan baaba jira qolooyin kale dahaaro dambe ma gerayaanna meeshii haddii ay biyihii ay yihiin biyo badan aanay ahayn dadki kuma dahaaro qaadan karaan mar kaleo halkaasaa jaanibka isticmaalkii loo isticmaali baa meeshii kaba baxaya haddaan taa la odhanay istiqdaar baa jira ama kaadida arrinteedu waa daahir oo de bal waxyaalaha sad arrimahaas hadday jamcin tahay iyo hadday mid kastaba gooni ahaantii tahay saddexa riwaayo siday kala yihiin jamcintii iyo laba nahyo kala gaara markaas labadu intuba waa adigu manhi o wax la inoo banaan oo sharcigu inoo banaynayo ma aha bal markaa biyuhu haddii ay aada u badan yihiinna waxa weeye oo ay biyo mustabxara yihiin itifaaq culamaa maydhashada lagu maydhaa dhib ma laha walow ay haboontay dee kaadiya waxaa in lagaba dhowro haddana dee kaadi dee taasiir weyn oo saasay ku yeelanaysaa ma jirto maydhashadiisna dhibaato ma laha biitifaaq culamaa biyihii aada u badnaa mustabxarka ah wacan rajulin saxiba nabiya sala allahu alayh wasalam qaala waa nin rasuulka ilaahay la saaxiibay oo asxaabtii rasuulka ahaa raawiga xadiiska warinaya intii abi hurayra la saaxiibay in lago afar sidood buu rasuulka la saaxiibay kuma sugnayd kolay ninkana magaciisa imaka halkan ma hayno markood cabdillahi ibn muqafal buu habe la yidhi cabdillahi ibn sarjis xaka ibn camr alghifaari laakiin waxaa jirta haddii uu imaka arrintani ninku uu nin saxaabiya yahay aansan oo kale loo sheegin magaciisii xadiiskii isagu dhibaato uma keenayo saxaabada rasuulku dhammaan wada cuduul weeye waa wada cuduul bukhaari bay meelo kamid ah khaasatan salaadiya kuwa sugnayd isagoo kasoo naqliya sheekhiisa xumayd idaa saxa isnaadu marka min asiqaati ilaa rajulin min asaxaabati fahuwa xuja kama qaal macnaa haddii sanadkii uu sugnaado dee inta ka sokaysaa dee siqaadii ruwaada ay tahay rajul min asaxaaba uu gaadhayo aan gayra musaman xujo weeyo dee asxaabtu wixii dadka kale looga baqanayo waa laga aamin ba layahay markaa dhib ma laha waa xadiis markaas haddii imika ruuxu taabic ahaan la xadiiska imika halkan dee tadciif bay kuma keeni lahayd haddaba rajulka ayaa qaala muxuu yihi nahaa uu nahiyey rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay an taktasila inay maydhato almar'atu haweenaydu bifadli rajuli nin hambadii ama wuxuu reebay biyo uu reebay ay ku maydhato waa nahiy aw rajulu ninku inuu maydho oo aw an yaktasila rajulu bifadli mar'ati haweeneyda wixii ay reebtay ee fadligeeda ama masalan iyadoo dee biyo ay ku maydhatay ee baaldigii kuma jiraan inuu dib ugaba maydho ama iyadoo ay kuba maydhato waliyaktarifa jamiican haddii dee dad isu banaanba ay yihiin oo kale yaanay ku kala dambeyn biyihii mar kaliya ha ka wada dardarsadeen oo mar yaani dee si aanay udhicin ruuxu inuu mid kale fadligii oo jidsiga kale a kuba maydhay mar ha wada dardarsadeen oo de sida mar ay wada ha wada isticmaaleen akhrajahu abu daawuud wanasaayi abi daawud iyo nasaa'iya baa wariyey وsناadhu صحيiح isنaadkiisuna waa صحيiح bعض الcلaماء halkan kaba cabirey mrسla kale de اصطiلاxoodna way ku socdeen marka nin mubhami sanadka uu kuba sugan yahay bacd اusuliyiinna waa mrsl kaba cabirayeen oo rajul haddii lagaba cabira ay mrsl kaba cabirayeen lakin tani dhibaato ma laho isنaadka xadiidku waa bal isنaad صaحيixa lakin waxyaalo kalaa jira oo waa tan aan arki doono xadiiskaas inooguma sugan nahyi baa jira ninku inuu ku maydho haweeney waxay reebto biyo ah oo kuba maydho bal mala jinaababa kaba maydho taa nahyigeed ama waxa weeye haweenaydu saas oo kale nin wuxuu reeba ay kuwa maydho sida mashruuc inuu yahay inay mar ay ku wada maydhaan bal dadkii dee isuma banaanaa taas bal in horta taaba weeye xadiid kale waaba kan وعن بن عabاس رضي الله عنه hadi gorna de kitaabka waa اسلوبka فiican u sheekhu isتicmaalo hadii xadيث jiro wax caariضaya xadيثkii ama macno ahan u baahan in laisu geeyo ama laisuba jamciyo ama lakala tarjiixiyo ay jirto meel bu kula soo arooriyaan وعن بن عabاس رضي الله عنهuma aن النaبiy صلى الله عليه وسلم rasuulku kaana waxaa yktasil mid maydha بfadli maymunata maymuna waxay reebtay oo biyo intay ku maydhatay weliba janaabo kaga maydhatay wixii ka hadhay ayuu rasuulka iskaga maydhan jiray maymunana waa zawjadiisii iبن cabاsna waa habaryartii ho ydii bay walaala ahaayeen akrajahu muslimu waliaصxaabi sunan asxaabu sunan waxa wariya de waxaanay keenaysaa afartoodiiba inay wariyeen walow de ay hubsasho leedahay nasaa-i bal xadiidkan inuu wariyo taas ay hubsasho leedaho de ay tatabucu yar baahan tahay iktasala way maydheeno bacdu aswaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisii bacdigood waa haweeney kamida haweenkaasba waaba maymuuna ayaa waxay ku maydhatay fii jafnatin xeedho fajaءa waa yimi iyadoo de xeedhadii biyihii ay ku jiraan laakiin iyadu qayb ay isticmaashay liyaktasila si u maydho rasuulku minha min aljafna waa min maaء ljafna si uguba maydho faqaalat waxay tidhi inii anugu kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabaysan laftiga junubna rag iyo dumar mufrad iyo musano iyo jamc sibaa loo wada isticmaalaayo waa tan iyada inii kuntu junuba ninkiina junub baa la odhan labadii iyo saddexdii afartii waxa weeye junub baa la odhan qur-aanka naftiisa taase iyadoo mid wax ka badan loo isticmaalay junub way kuma sugan tahay wain kuntum junuban dadkii baa laga hadlaya hadaatiin kuwa janaabaysanoo eeg laftiga ayaa ismu jinsi ah markaa uu ku wada dhacaya walow dee lugo kale ay jirto la arkay axaadiista qaarkoodna dhacday junubani iyadoo la tasneeyey macnaha meesha tadkiriya taniiska isma bedelaye laakiin xaggan tasniyada iyo jamca iyadoo la jamciyeyna lugadii waa lagaba helaya faqaala wuxuu yihi ina almaaa biyuhu laa yajnubu adigu haddaad janaabaysnayd biyuhu waa sidiisii rabbi ku abuuray waa dahuurkii ma janaaboonayaan buu yihi rasuulkuna iskaga maydhay wasaxaxo xadiidkan waxaa saxiix yeelay atirmidiy wabnu khusaymata tirmidiya ibnu khusayma marka xadiidka maxaa inoogu sugan kale laftigiisa dee laqbayna waana cadyahay in inay banaan tahay ninku inuu ku maydho haweeney waxay reebto biyo ah taas xataa haba janaabaysnaadeen de si kalena bilcagsina waa sidaas oo kala dee ninkii taasi u banaantahay haweenaydiina waxna reebay inay ku maydhataa waa wax u banaan bal taasba weeye taasa iyada inooguma sugan in waxaa kaloo inooguma sugan bal biyahan iyada dee afka banaan ee jafne iyo baaldiya kuba jira darsashada ruux janaabaysanay biyihii kaba darsanayo rashaashna waa gaaraya kolley de waa agtoogaayo waa ku dulda waxyaalaha sibiye waxba ma yeelayaan oo mustacmal kama dhigayaan oo wax dee dhib oo ay ku keenayaan taasi ma jirto bal xataa de haddaan niyata ikhtilaafi jirin de meeshii axaadiisa waa inoogu soo hortay marka hore u bilaabaya inaanu gacantiisa gelin horta gacmii maydha lakin waxaa ka dambeeya xataa niyo ikhtilaaf haddaan jirin oo ikhtilaaf niyo de si markaa kutubta qaarkood ama fiqiga ay dhiganayeen waxba taasi aanay jirin wax dhiba ma laha darsashada gacantan la gelinayo dulduulkani ina dhibaato u keenaya mama jirto taasi iyada horta waa mid waayo xeedhada wa iska sahlay rasuulkuna waa ka dardarsaday taagnibaa fadhi laguma maydhina tagnibaa lagu maydhina markaa rashaashkani waxma yeelayo gacantan la darayana waxba ma yeelayso oo mustacmal taa kuma noqonayso bal markaa meeshii maxaa jirta laba xadiis baan haynaa xadiidkii hore nahyi baa jiray sanadkiisuma saxiix buu ahaa in nin uu haweeney fadligeed kuwa maydho taas ee ay tahay waxa mashruuci ama naagna ay saas oo kale inay mar wada isticmaalaan ay tahay taas de waana dadkii isu banaanaaye ay ahayd inaanay kala xijaamin isa dee labadii isqabay oo kale ayunbaabay taasna ay noqonaysaa markay maydhasho tahay bal taasi waa mid oo xadiidka hore taasi inoo faa'iideynayay holo dee say bacdigood xadiidkeeda kale markay ka xoogeynaya ay dhahaan kol haddii uu mar midkood darsado kii kale uuga dambaynayo kolley fadligii meeshii waa jiraa xataa suuradan dee jamcintaba lakin xadiidkii baa wala yakhtalifa jamiican xadiidkan kalena waxay nooguba sugan in ay banaan tahay oo waa kan rasuulku uhi in alma laa yajnub bal markaa waxa weeye labadii xadiisna dee waaba labadaa xadiis ee sugan ee saxiixa arrinta bal markaa barhkood ba waxay kaba dhigan kaa hore inuu mansukiyo kan dambe uu naasikiya lakin taasna wax taariikh oo lahaya maba jirto keena in midkood naasik lagaba dhigo de barhkoodna waxa dhici karta waa laakin kooban waxay raajax yeeleen kaa hore nahyigay raajax yeeleen walaa iyagoo egay xadri iyo dee waxaan xadri ahayn hadday kulmaan xadriga in la horreysiiyo oo kale tajanubkaa egay lakin jumhuur culamaa waxay qabaan kan dambe kuga tegayaan oo inay badnaan tahay wax dhib ay leedahayna taas aanay jirin xagga jamcinta labada xadiis ay say kuba jamcin kol haddaan aan taarikh inoo sugnayno inanaa nask kaba dhigahayna waxay barhkood kuba jamciyen kolley waana ta aada u dhow inuu dee nahyigaa hore litanziih ahaa oo sida haboon ay tahay de inaan la ysaga dambayn way fiican tahay un laakin tan ay banaan tahay wax dhibana aanay dahaaradii halkan aanay ugaba imanahayn oo nahyigu litansiih yahay taas oo laguma jamciyo waa ta dhow barhkoodna aimada waxay kuba xambaareen inay dee waxaan fadliga hore la sheegaya walow dee xasba ra'yi yeerkoog ay tahay taas in xadiidkii laguma xambaaro ma tasaaqada min alcada oo biyahan dee ruuxu uu isticmaalay ee kaba dhacay de biyaha lamaba urursado mala ruuxun dee tashti dhexdii kuma maydhanayo biyihii lama urursanayo intaa laguma xambaaro kalina in marka wax la isu geynayo laleeyahay hala jamciyo si labadoodiiba lagu camal falo dee wax laga tagaa meesha ama takalufka kol lagu dhacaawo iskaba jirtaayo ay keenayso bal intii labada daliil mid meesha laga saari laha lagu wada camal falo sida laisu geeyo walow nooc ta'wiil meeshii lalaba yimaade laakiin nahyigii marka aan ka dhigno kaa hore litanziih inuu ahaa macna aanu taxriim keenahayn waxbana aanu ukeenayn fasaad biyihii la isticmaalay kana ay aan aragno inay wuxuu tilmaamayo jawaaskii iyo banaanida ay taasi banaan tahay dee waxa weeyaan wax imika meeshii labadii xadiisna waa wada qaadanay dhib ma jirto markaa bal sidaa jumhuur culamaa ay qabaan way banaan tahay biyo ay haweeney markii hore ku dahaaro qaatay ninku inuu uga dambeeyo haweeneydu nin nin biyo uu ku dahaaro qaatay inuu uga dambeeya way banaan tahay bal taas weeye arrintaa horena bab nahyiga litanziih baan kaba dhigaynaa taas xaggan ikhtilaafkana dee labadii isqabay haddii taasi axaadiisa saxiixa jirto caaisha iyo keenaysa rasuulka mar inay laba maydhatay taas ay marka wada maydhanayeen markaa way banaantahay axaadiid kaloo sugana way jirtaa si rag iyo dumarku meel ay ku wada weysaysan jireen oo gacmaha weelkoodna dee xanafiyaad may lahayn iyagu taas ama ibriqyo ay markaas gacanta lagaba shubtay weelkaa gacanta la wada darsanaya wada darsanayeen taasna culimadu waxay kuba xambaareen de qabla alxijaab inay ahayd bacda alxijaabna dadkii iyagu dee ama maxaarim ahaa isku qoyska ahaa dee wax banaan weeye inay weel keliya udhexeeya mar keliya ay wada isticmaalayaan ay ku wada weysaysanayaan lakin qabla alxijaab taas oo kale xadiiskii kuma soo arortay baabka rag iyo dumar baa saa waktigii rasuulka yeeli jiray qablaxijaab bay kuba xambaaran tahay intaasi kaley waa waktigu aad buu celiiliyahay kitaabkuna haddii la islaade kaley in la yar dhaafo maaha arday badanna meesha way jirtaa bal xataa aniga nafteyda inan waktiga baxa ay tahay halkaa inoogu jooglaa subxana wa tacala alam